magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay kuliyadda shareecada islaamka islamarkaana ka aflahay jaamacadda goolis munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda goolis bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale sheekh muuse tarax maamulaha kuliyadda shareecada ee jaamacadda goolis ayaa ka warbixiyey marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibinaysa maanta waxay noo tahay farxad weyn oo waxa weeye afka aan lagu cabiri karin laakiin dareen iyo shucuur ah waxaanu maamuusaynaa aanu takriimaynaa dafcaddii tobnaad ee ka baxda kuliyadda shariica wadaraasaat alislaamiya ee jaamicati golis dafcaddaas oo dhinacyo kala duwan ka soocan oo mutamayis ah dhinaca barnaamijta iyo takhasusaadka oo dhammaystiran waxay ka soocan tahay dhinaca tiradii ugu badnayd dafcaddan inay tahay kuliyadda shareecada ka baxday intii loonkee la aasaasay qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadin iyo hambalyo u soo jeediyey ardayda qalinjibinaysa
in ardaydaydii ama awlaaddaydii badhe aan arkayo maanta in ay soo istaageen marxalad ay dhammeeyeen marxalado kalena ay sugayaan farxaddooda inaan kala qayb galo aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaanan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga rajaynayaa inay noqdaan kuwii naftooda iyo dadkooga iyo dalkooga iyo diintooda iyo ummadda muslimiintaba intaba wax u tara ardaydii dhammaysay heerka koowaad ee tacliinta ah horta waa laba kulliyadood kulliyad shareeca iyo kulliyad tarbiya weeyaan kulliyad tarbiya arday baa u sarreeyey kuliyati shareecana kolley ardayad inay tahay ama arday inuu yahay warkama hayo laakiin mid baa u sarreeyey labadoodaasi waxaan ku soo dhawaynayaa gacmo furan waxaan leeyahay tacliim bilaashaan idiin hayaa soo dhowaada waxaan baliyaynayaa ardayda qalinjebiyey ee xafladda sagootinta loo sameynayo run ahaantii xafladdan maanta loo fadhiyaa xaflad ka fiican oo qofu tegi karaa maba jirto xaflad qiimo badan aqoontaad barateen oo aqoon tii la baran lahaa tii ugu fiicneed ayaad barateen ardaydaa qalinjabiyey ee qeybaha kala duwan ee digriga iyo maajisteerka ama masalka qaatay waan hambalyeynayaa ardayda qeybaha kala duwan dhamaystay waxaa ku dhiirigelinayaa kuwa digriga dhameeyey inay masterta bilaabaan kuwa masterta dhameeyeyna inuu bilaabaan b h d inay bilaabaan
si kastaba ha ahaatee ardayda dhammaysatay kuliyadda shareecada ee jaamacadda goolis ayaa ah dufcadii tobanaad ee ka qalinjibisay jaamacadda tan iyo markii la aasaasay